faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkani waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka subax qodobada saakaa dhagaysan doontaana waxaa u dooroon ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayra oo si diran lagu soo dhaweeyey waqooyiga magaalada gaalkacyo sheegayna in dowladda federaalka soomaaliya ka shaqay doonto nabadda gaalkacyo maamulka puntland oo sharci darra ku tilmaamay socdaalka xasan cali khayre ee waqooyiga magaalada gaalkacyo dowladda federaalka soomaaliya oo bilowday qorshe la xiriira ammaanka waddada maka al mukaraba ee magaalada caasimada ee muqdisho faahfaahin darada ka soo baxaysa dilal ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka rona warka subaxee saakay goorow diyaagaro warkaas wantaaska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax khamiisa tardana ku astisan tahay koob iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka imikii haddana kusoo dhawaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayr ayaa si diira lagu soo dhaweeyey waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sheegeen ah in dowladda federaalk soomaaliya ka shaqaynayso nabadda magaalada gaalkacyo bulshada ku nool dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa go-aanka kubadda cagta cawaala si weyn ugu soo dhaweeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ee wafdi ballaaran hogaaminaya oo socdaal ku gaaray dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka puntland dad u badan dhallinyaro xamaasadeysan oo isku soo abaabulay soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kuna dhawaaqayay eryo ay ku muujinayaan dowlad jacaylka ay u qabaan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin socdaalka wafdiga xasan cali kheyr uu hogaaminaya ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo bulshada waqooyiga magaalada galkacyo uga mahad celinayay soo dhoweynta ay u sameeyeen ayaa ku dhiirageliyay inay ka shaqeeyaan ilaalinta gobonada iyo xurumada ay soo hooyaan dhalinyaro badankood ka soo jeeday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa khudbadiisa ku sheegay in labada maamul ee ka jira magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dowladda federaalk soomaaliya kala shaqaynayso nabadeynta isku soo dhowaanshaha bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa ballan qaaday in dowladda federaalk soomaaliya ay dhisayso go-aanka kubadda cagta ee cawaale ee lagu magacdaray halgamaagay maxamed cawaale liibaan ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug labadaydii gacmoodoy geestii waqooyaay gaalkacyoy gaalkacyoyba nabadba geesiyaal la magac dhabo geygii lagu yaqaano gaalkacyoy gaalkacyoyba nabadba halgankii gumaysiga gobonnimo udirirka dhulkii lagu yaqaano gaalkacyoy gaalkacyoyba nabadba gurigii cilmiga iyo diinta lagu gudbinayaay ruuxday gogoshu taallaaye gaalkacyoy gaalkacyoy ma nabadba ra-iisul wasaare geesiya cabdirasaaq xaaji xuseen gerigi geyigii uu ka yimid mudugey ma nabadba gaalkacyoy salaan naga guddooma nabad naga guddooma midnimo naga guddooma farxad naga guddooma gacan furo naga guddooma dowladnimo naga guddooma waxaan rabaa inaan idiin sheego sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo siddeeddii waxaa jiray laba wiil oo soomaali ah oo idinka da'diinnoo kale ah waxaan rabaa inaad si fiican u dhegaysataan labadaas wiil waxaa la kala odhan jiray cabdulaahi ciise iyo maxamuud yuusuf muure muure allah u naxariisto cabdullaahina allah u naxariisto labadaasuba waxay ka soo jeedaan deegaannadan aad deggantihiin kun sagaal boqol iyo afartan iyo siddeeddii markii qaramada midoobey ay yidhaahdeen soomaaliya qofa soo dirsato uga hadla halgankeeda gobonimodoonka talyaanigii halkan jooga wakhtigaas waxay yidhaahdeen maadaama aad cabdullaahi ciise dirsanaysaan waa in cirbad lagu duraa muuro allah u naxariiste oo cabdullaahi ciise u eka waxa uu yidhi inta adiga lagu duri lahaa oo sun lagugu duri lahaa anigaa naftayda hibeynaaya waxaan rabaa aniga in lay duro markii la duray allah u naxariistee muuro cabdullaahi sidaas ayuu fiisaha ku qaatay sidaas ayuu u tegey qaramada midoobey sidaas ayuu uga soo hadlay xorriyaddii sidaas ayay xorriyaddii ku timid waxaan rabaa inaan idiin sheego marka fikirka ah muuro iyo cabdulaahi isku qabiil ma ahayn midna wuxuu ka soo jeeday waqooyiga gaalkacyo midna koonfurta gaalkacyo haddii qabiil uu wax taraayo mid baa wuxuu yidhi kan kale ka qabiila anigaa naftayda adiga kuu qadimaaya si adigu aad u waddo xorriyaddaas waxaan rabaa inaan idiin sheego gaalkacyo nabad ah waa soomaaliya nabad ah gaalkacyo hagaagsan waa soomaaliya hagaagsan gaalkacyo isdhex gasha waa soomaaliya isdhex gasha xalka gaalkacyo isagoo midaysan waa kii midayn lahayd soomaaliya waa inaad gaalkacyo soomaaliya uga dhigtaan tusaale si intana kale ay idinkugu daysadaan annaguna waan idin garab taagannaa gaalkacyo nabaddeeda waa idinkala shaqaynaynaa labada maamulba waan la shaqaynaynaa wax walba oo aad uga baahan tihiin dawladdana maamulkiinaan kala hadlaynaa dawladda federaalkaana gacan idin siinaysa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo si loo xoreeyo dalka waxaan bilownay in ciidamo laga qoro dhuusamareeb in laga qoro caabudwaaq in laga qoro xeraale in laga qoro hurshe in laga qoro barambol idinkana diyaar ma u tihiin dalkiinna inaad difaacdaan dawladdiinnuna diyaaray u tahay dhallinyarada soomaaliyeed oo halkan nagu soo dhowaysay oo maanta dhan halkan taagneed waa mahadsantihiin waxaana idinkugu bishaaraynayaa in garoonkan la idiin dhisi doono laydinkaga dhigi doono sida aad rabtaan haddii ilaa yidhaahdo
maamulka puntland ayaa sicdarre ku tilmaamay socdaalka xasan cali kheyre oo ku tegay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka puntland ayaa ka hadashay socdaalka ra wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo ku tegay qeybta waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug isagoona fasax ka qaadan maamulka puntland sida ay ogaatay raadiyo xadaacda oo socdaalka xasan cali kheyre waxaa ka dhashay khilaaf soo kala dhexgalay maamulka puntland kadib markii madaxweynaha maamulka puntland sheekh cabdullahi diin uu ku gacan sayray in ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uu booqdo waqooyiga magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland si kastaba haatee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa markii u ogaaday shalay galab in dhallinyaro isbaabashay ay sugayaan waxa uu go-aansaday inuu u tago asaga waxaa ogolaanshahan ka qaadan maamulka puntland hogaamiyihiisa siciid cabdulaahi deni dhanka kale ciidamada b s f ta maamulka puntland ayaa ku gacan sayray amarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee ahaa inaan loo ogolan xasan cali kheyre inuu soo gudbo waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taasoo dhalisay khilaaf soo kala dhexgalay maamulka ciidamada oo ra-wasaare xasan cali kheyre kusoo dhoweeyey waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabnacad oo shashiraad ku qabtay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxauu ku eedeeyey ra-wasaare xasan cali kheyre inuu diiday hanaankii maamulkiisa ay u talagaleen wasiirka wuxuu raaligelin cuudaar u diray islamadii coqaasha uu sheegay inay u diyaargaroobeen soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre waxaan u nimidna waxay ahayd soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugnaa dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee magaalada ee galmudug oo uu halkaas u joogay safar shaqo kadib markii uu dalbaday inuu maadaama magaalada ay tahay magaalo hal magaalo ah maadaama magaaladu ay tahay magaalo nabadeed oo muddo laga shaqaynayo nabaddeedo meel fog laga keenay inuu soo booqdo dhinaca puntland waxaan u nimid marka inaannu isimada iyo waxgaradka iyo maamulka iyo hay-adaha kala duwan ee shacabka aannu xoojinno soo dhoweyntiisaas nasiib darro tan iyo shalay waxaannu ku jiray kan puntland ahaan u diyaargarowga arrintaas iyo inaannu diyaar u nahay laakiin waxaa dhacday in la isla afgaran waayey hannaankii loo soo dhoweyn lahaa oo ay tahay puntland ahaanna inaannu diyaarinnay maqaamkii uu mudnaa ra-iisul wasaare soomaaliyeed mid la mida midkuu ku mudnaa inuu ka soo dego ayroboorrada isagoo puntland booqanaya baannu ugu diyaarinnay inuu ka soo gudbo dhanka galmudug ee gaalkacyo oo u soo gudbo dhanka puntland ee gaalkacyo waxaasan nasiib darro ah waan rabnaa inaan idinla wadaagno in ay arrintaasi suurtogeli weyday ayna ku adkaysteen ra-iisul wasaaraha iyo dadkii la shaqaynayaba inay yidhaahdeen annagu meeshaan umaanaan imaan in maqaam naloo sameeyey brotocool umaanaan imaan inaannu shirar gallo oo dadka aannu la hadallo laakiin waxaannu u nimid inaannu waxaannu rabnaa inaannu dad bannaanbax samaynaya aannu dhex gallo arrintaas waxaan u sheegnay in dadka ay la hadlayaan ummadda reer puntland qaybihiisa kala duwan oo ismadu ugu horreeyaan odayaasha leh oo ganacsatada leh oo dhallinyarada leh ay la hadlayaan meelaha kale ay rabaan inay maraan oo kula hadlaan ayadana sidaas in la mid ah in loogu diyaargaroobaya haddii lahaydmo halkan waxaannu ku haynaa jadwalkii aan idinla wadaagaynaa aan u diyaarinnay maantay oo aan rabnaa inaan saxaafadda la wadaagno jadwalkaasoo koobaya habmaamuuseedka aanu ugu talagalay soo dhoweyntiisa oo ay ku jidho xataa inuu dego oo ku nasto dhanka puntland muddada uu joogo arrintaasoo ay ahayd arrin raalli la ysaga ahaa puntland iyo galmudug hase yeeshee markii aannu galabtay ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka galmudug ayadoo xoogaa dib u dhaca jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xoga la xiriiray waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragallay si mas-uuliyad darra ku jidho inuu ra-iisul wasaaruhu u diiday wuuna yidhi anugu hannaana raaci mayo umana socdo inaan isimmo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarad aan la kulmee iyo dad su-aal ay weydiinaya waxaan u socda waxa weye dhallinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhallinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaaba diyaaru ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas-uuliyad ra-iisul wasaarenimo waxaan cududaar ka siinaynaa isimadii iyo waxgaradkii iyo odayaashii iyo cuqaashii u diyaarsanaa inay soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan madaxtooyada puntland caaway ra-iisul wasaaraha si kastaba haddee xaafiiska ra wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa laga soo xigtay inaysan jirin habmaamuus uu dhinac maray ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre balse waxaa laisku haya ay tahay in kheyr uu buriyey diidamada deni ee ahaa in gaalkacyo u buuqdo isagoona hoos ula xiriiray saraakiil ciidan arrintan ayaa imaanaysa xillu aad u xun yahay khilaaf ka dhex oogan maamulka puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya mana cadda tallaabada xigta ee puntland ay ka qaadi doonto safarka xasan cali kheyre ee waqooyiga magaalada gaalkacyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa bilowday qorsho la xiriira ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa bilowday dhismaha tabeelooyin ka samaysan dhagaxaan hub ah oo la taagay inta badan isgoofsida wadada makaal makarab ee magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaasoo la sheegay in lagu xirayo kaamarin casir ah oo ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho kaamarooyinkan lagu xirayo dhammaan isgoosyada maka al mukarama iyo sidoo kale dhammaan roboboodka waddada maka al mukarama ee magaalada caasimaddaha muqdisho ee lagu talagalay inay kala wareegaan gaadiidka isticmaala waddadaasi lagu xirayo kaamarooyinkaasi sababta loo keenay kaamarooyinkan islamarkaasna loo xirayo waddada maka al mukarama ee magaalada caasimaddaha muqdisho ayaa lagu sheegay laba sababood oo kale ahaa inay noqdaan xog kaydsan oo la baaro dhammaan dhacdooyinka waddadaasi muhiimka u ah dadweynaha muqdisho islamarkaasna u badan qaraxyada ay weerarada ka geystaan al-shabaab in xal loo helo shaki laga qabo in ciidamada qaar ay ku aadan in gaadiidka ay soo daayaan markii la weydiina ay isku tuurtuuraan ama ay beeniyaan waana sababta ugu muhiimsan ee loo xirayo kaamirooyinkan lagu xirayo isgoosyada waddada maka almukarab ee magaalada caasimada ee muqdisho waddada maka almukaram oo ah meesha ugu adag ee ammaankeed aadka loo adkeeya ayaa ka bixi weysay weerarada al-shabaab qaraxyada ugu badan ee magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna ka dhacaan waddada maka almukaram ah iyo nawaaxigeed oo ay yaalaan goobo ganacsi ugu waaweyn magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale waa goobaha ugu badan oo ay kula kulmaan shacabka magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo xilliyada dambe ee maalintiina iyo habeenkiina dadweyne ay soo buuxu dhaafinayaan maqayada ku yaala hareeraha waddada maka almukarama ee magaalada caasimadda ee muqdisho faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaysa dilal ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho sida ay raadiyaha cadaada u xaqiijiyeen goobjogaale ku sugan xaafadda suuqa xoolaha degmada hiligwaa ee gobolka banaadir ee muqdisho kooxo baysan ayaa halkaasi ku dilay laba wiil oo dhallinyar ah oo mid ka mid ah oo deegaankaasi deganaa labada dhallinyarta ah ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray ismaaciil maxamed waxaana la sheegay in halkaasi ay ku lahayeen istuudiya iyo footo sawirada lagu galo ragga dilka geysta ayaa ka baxsada goobta dilka geysteen kahor inta aysan halkaasi soo gaareen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo halkaasi ka qaaday meydka labada ruux ee lagu dilay degmada hiligwaa ee gobolka banaadir ee muqdisho ciidamada ammaanka ayaa baaritaan ka sameeyey xaafadaha dilka uu ka dhacay mana jirtay cid falkaasi dilka ah loo soo qabtay oo dowladda federaalk soomaaliya ciidamadooda ay shaaciyeen gudanadaas kudhiyan warka subax uu soo saaray in la socodsanigoo xasanan tarantan warkana warka xega kulmi doono subax wanaagsan